dalka suudaan ee dhaca bariga afrika waxaa laga sii daayey dhallinyaro soomaali ah oo waddankaasi lagu xidhay kuwaas oo doonayay inay qaab tahriib ah kaga gudbaan suudaan dhallinyarada soomaalida ah oo isugu jira rag iyo haween ayaa waxa ay tiradoodu ahayd laba iyo labaatan ruux waxa ayna muddo saddex bilood ah ku xirnaayeen dalkaasi waxaa la soo warinayaa in weli gacanta suudaan ay ku jiraan saddex kale oo dhallinyaro ah kuwaas oo iyagana loo qabtay sida dhalinta hadda laga sii daayey xabsiga dhallinyaradan soomaalida ah ayaa ka mid ah kuwo badan oo safarro khatar ah ku soo maray dalal badan oo afrikaan ah iyaga oo nolol ka wanaagsan tan ka jirta waddanka ka raadinayay dalalka yurub si walba ha aatee tahriibka ayaa inta badan saameyn ku yeesha dhalinta soomaalida ee wax barta iyadoo kuwa sida dirqiga uga gudba caqabadaha badda uga sheekeeya inay nolol sare ku haystaan halkaasi taa beddelkeeda kumanaan dhallinyaro soomaali ah oo qaaradda afrika ka socdaalay ayaa inta badan lagu waayay badda militariyanka oo ah waddo ay ka buuxaan khataro ay ka mid yihiin inay ku qarqoomaan inay magafiyaal u gacan galaan iyo in gaajo ay ugu geeriyoodaan halkaasi arrintaas oo walwal badan ku haysa waalidiin badan